soomaaliya weliba dhibaato ba-an ka haya ee saameynta isbedelka cimilada sanad walba weliba dhiyay abaara fatahaado iyo daadadha kurog madow qeybo kumid ee dalka heerkulka cimilada oo sii korahaya iyo dhibaatooyin kale oo badana dowlada soomaaliya weliba soddonka bilan sebtembar onqobatay wali ay ku dambooy in dalka lansheeno korno walbace si lanruujiya saameynta deegaanka iyo xoolo usakweeldhaday maadaama usa adduunka hadda la dagaalamayo isticmaalka baco waxaana ku mid ay shacabka magaalada baydhabo iyo weliba yohdhabayna go-aankaas wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada iyo kuroojidii isticmaalka bacaha iyo ona sheegeen inti deegaanka iyo xoolaba dhibaato badan yanjeesiti bacda walinayo xoojeenaa dhaqangelinta amarka dowladda bayaal kun soddon iyo dhowr sano sila intareereen sila intareer ibidu silehaa walkal iska dhaafa faayo dhowrka caadiga ee bacyaalkii waddanka jiditeediyaaloo qaabna ka qaada aan lahay kan baadiyadan tanka gadadee bahe baadijee hoolagi sidee kaamohaya ada fitno dhun cawshee dawladda oo korjartu oo xakamay korto may waalidha dawladda bacyaa ganacsitaa la degohay soo erya kirinta ganacsatadan bacwalya reeb walkala ka bedelay qaabkun ilaabkun sheeg dambiiladatan lankasa soomaali naftee waa ku suubiyaad dambiilinta bataal oo gaabalka ganacsada suubii korantad kun farsamalay fadaaya iirgilinga fadaaya bacdoo nyaanyo madi dibidda la gashaan irbadoo dibidda la gashaan mudugoo dibidda la gashaan hataana soomaaliya dambiil suubii waasa ma qaba marka ma imbaahantaa walaada dibiddan kuweydiyo haytame haano national ahoo holan walanka dhammaana soomaali baa suubii kortee fikridooyinjii halan dhigoy gaban bacdintirrojoorta eedaan faylatanta ti'i deegaanka ban faylayin bacda haddii ada fiirida mayba kumadataa dilayaalka oo aamusan dhibaatadeeda ka injeesdaas iyo ku badan wala laku helo oo wala ka qaado marka may wasaaradda eedanka faransana intay go'aanka saarto waana dhagangelida dadka soomaaliyeedna bacdan war reebay mukuheraayana iyo nafteeba ma imbaahanyiin waxay gelin guudan suubiyo wasaaradaalka kashaqale ama dadka kashaqale ku howlgalanoo intii oo guud ahaan dad kabli kuwaa geli dowladdu way baa sheegtay intii bac sugan jiidi oo bac reebtay may dheeraay unataway baana dad ganacsatee magaalo ganacsada bacdun waxyaabo badan ka rididaana walwalba shay walba lakaridido baclun waa lakarididee hadigagati bacdana nooreeba may un karidido korn oo kabedeladaan bacdaasay oo dowladdan insaaras waayo mukumaaramaana bacdaasayti marwalb ini oo wal karidino nan walbaban baahanyin tigeeg walan karidno ganacsigana ningasoodee taasna muhoob nadaafada dowladda oo dhibaatan sheenasa unama diidan laakiin wayba fadaane wal oo kabedeladaan bacdaasayna haninsaara bacayaa saameyn weynaynu ugu leeyihin waayo nadaafadda deegaanka ee waddankoo dhan bacdaa rafaadisay laamiga haddaa istaagta ba-ooynaa wada daadsan hoolihii way onaan marka dowladda mar horaa laga rabay arrintaas inay ka hadasho oo ba-ooyinkan la eliyo marka shay walba mar oo bilaawdaa hadday mar hore dowladda ay ka hadli weysa hadda hadday ku hadashay dowladda waa ku taageersanahay waayo nadaafadda aad buu yiri shadara aliimaani waay hadiis waay nabigeena salawaatullaahi calayhi wasalaamu ku sugnaas nadaafadda iimaanka barkiisa waay hadda laamigan aad taagannahay dhinacyadiisa ba-ooyinaa daadsan meel walba oo aad tagtid ba-ooyinaa daadsan ba-ooyinkan dhibaa ka qabnaa waayo waxa kale aagaga iyo aa lagu bedeli karaa marka dowladda waxaa leenahay ra'yigaas mar horaa aan lelinka rabay alxamdulilah hadda haddaa ra'yigaas aa keenteen waan iigu taageersannahay qof isnadiif ishagaajil dhahay oo nadiif marow dhahay inuu jiro horta ma u malaynayo wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada dowladda federaalka soomaaliya iyo tan dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo muddooyinkan ka dambeey wadeen waxay gelin iyo digniino la siiyay bulshada iyo ganacsatada oo ah intii la ruujiya isticmaalka baco iyadoona wasaaradda sheegaan in wal ay ka dambeeyay soddonka bilaan qofkii laka araga bacda isticmaalshe usumutaysada koro ganaxyo adaga